Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hirshabelle Mohamed Ceynte ayaa kulan la qaatay dhalinyarada iyo bahda isboortiga magaalada Beergedid ee gobolka Hiiraan. Kulanka ayaa waxaa wasiirka ku wehelinayay maayarka magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin, Guddoomiyaha Dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi iyo Xogayaha Isboortiga Hirshabelle Xasan Bile. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Beergedid ayaa Wasiir Ceynte ka codsaday inay helaan garoon kubadda cagta lagu ciyaaro iyo qalab isboortis oo dhammaystiran.
baahi badan u qabto boortis hadday tahay haddii urur dhallinyaro tahay marka maadaama aan isleeyahay jaaniska ugu fiicnaa aad maanta haysatiin waxaan ka codsanaynaa wafdiga noo yimiday oo wasiirku u horeeyo in xuquuqda deegaanada kale ay leeyihiin aan helno baahi weynaa u qabnaa dhallinyara u nahay reer sportisa u nahay waxaan u nahay dhallinyaraha u nahay xagga kubadda ama dhallinyarada ee, waxaan soo ciyaarnay kulamo sportis saddexdii kulana hadda ugu dambaysay oo deegaankan aan safar uga baxno haddaan reer birgiid nahay matabaan iyo maxaas iyo beledweyne aan kala tagnay saddexdaba waa ka soo badinay Waa wax cad. Ee, deegaanka marka sidaas uu yahay haddana kuma koobna asiga keliya ee waxaa ku yaalla garoomo waaweyn oo deegaanada ku xeerxeeran looga soo ciyaar tago oo kulamo lagu qabto marka waxaan codsan lahaynay in mashaariicda sportiska ama dhallinyarada ka timaado ama state ha ka timaado ama federaal ha ka timaado in wax laga soo gaarsiiyo deegaankan waxaa isugu yimiday waa dhallinyarada beergedid beergedid oo maaragtay dhegta ka maqli jirta wasiir maanta waa dhex joogtaa horta bishaaro wasiirka ugu horreeyana waa tahay oo dhallinyaro oo noo yimaado beergedid wasiirka ugu horreeyey oo dhallinyaro oo beergedid yimaado baahida beergedid ka warrama dhaho waa kow taariikhda waa gelaysaa buug dahaba insha allah Een, taas haddaan ka gudbo beergedid waa magaalo weyn sida uu guddoomiyaha dhallinyarada isboortiska uu sheegay beergedid magaalo weyn waaye kulamo badana laga ciyaaraa afar xaafadood ay qaybsan tahay waxaa jiro afartaas in maaragtay loo qabtay tartan ciyaareed bilihii hadda lasoo dhaafay marka afarta xaafadood waa dhisan yihiin garoon weyn ay leedahay oo aad arki duwantid oo beledweyne looga yimaado oo matabaan looga yimaado oo lagu wada ciyaaro tuulooyin badan oo ku hareereysanna waa jiraan oo takraale iyo coomaad iyo maaragtay ku ciyaaro marka baahida garoon isboortis waa jirtaa Een, intaas markaan ka gudbo een, wasiir kolley een, wixii warbixin waa lagu siiyey dhallinyaradu waa hadleen een, maantana kolley imageka waa ka aragtaa meesha inay dhallinyaro u badan tahay Een, wasiirkan hadda waa dhallinyaro oo nin oday oo duqa nooma imaanin maasha allah Een, wasiir waxaan kuu sheegaa oo aan rabaa inaan ku daro intii lagu sheegay Een, degmadan waa ballaaratay Een, runtii een, agabyadii ama maaragtaahay nolosha asaasiga waxyaabihii ay u baahneed oo dhan hadda waa u kulansan tahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle maxamed ceynte ayaa ballan qaaday inuu ka jawaabi doono baahiyaha dhalinyarada magaalada beergedid dhinacyada isboortiska iyo tababaro la siiyo dhalinyarada baahiyada wadanku waa isku wada mid waa badan yihiin oo dhallinyaro ha noqoto iyo si guud bulshadaba ha noqotee laakiin meesha aad tagto ee, dhallinyaradeeda aad la kulanto odayaasheeda aad aragto gabdhahoodii wiilashooda aad aragto aad dardaarantaan way kaaga dhowdaa meesha kale marka horta inaan ee, muhiimadeenna waxay ahayd inaan imaano degmada ee, is aragno maamulkii is aragno dhallinyaradii garoonkii aan tagno waana joogayna galabta waa tegaynaa duwaaleedmu ciyaar qurux badan in ugula soo dhaweeyna waa rabnaa Ee, si aan markaas aan u dhahno degmadaas waxay u baahan tahay garoonay u baahan tahay garoonkii ilaa wa ilaa sida ugu dhaqsiyaha badan ha loo sameeyo Ee, laakiin hadda hal ballan qaado oo aan insha allah inaan fulino aan rabnaa hadda aan halkaan aan ka sheegaa inta badan ee, guud ahaan hadda degmooyinka oo oo labada gobol ee dowlad goboleedka ay ka kooban yihiin tartamo isboorti oo bisha ramadaana ka jiro kaas waxaa waa bargedid wasaaradda dhallinyarada aa u qabanaysa insha allah oo kooxahii iyo maxaa la yidhaahdaa koobkooday iyo fanaanadahay ku ciyaarayeen intaba waxa waaye waa wasaaraddaa qaadanaysa duwaale idmo guddoomiyaha dhallinyarada iyo isboortigaana kala macaamilayna duwaale insha allah
magaalada beergedid ee gobolka hiiraan ayaa sanadihii lasoo dhaafay samaysay kobac xagga dhismaha ah waxaana magaalada ka socda ganacsi xooggan